أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada duhurnimadan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka geda iyo shabeellaha hoose waxaa la baahiyey muuqaar soo bandhigaya khasaaraha ka dhashay duqeyn diyaaradaha dowladda xabashada etoobiya ay ka geysteen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe maamulka abiy axmed ayaa lagu eedeeyey in xasuuq daran uu ka geystay gobolka amxaara ee waqooyiga dalka etoobiya mujaahidiinta alqaacida ayaa weerar khasaare culus lagu gaarsiiyey dowladda burkina faso ka fuliyey gudaha dalkaas kooxda liidada soomaaliya ayaa sheegtay in sanadkan ay dowladda turkiga soo gebagabay doonto baarista shidaale ee shirkadda dalkaasi ay ka wadaan badda soomaaliya bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada baar dheere ee wilaayada gudaha ayaa goob fagaaraha ku daawaday filmka cusub ee mu'asasada alkataiba munaasabad lagu maamuusayay dufcad cusub oo ka qalinjebisay machadka sharciga ee beesha garre ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaasi aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka duhurnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah oo ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka gadow iyo shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay qaraxyo la beegsadeen kolonyo kufaarta afrikaanta ah oo ku socdaalayay agaarka deegaanka nambur lixdan ee shabeellaha hoose mid ka mid ah qaraxyada ayaa haleelay oo burburiyey gaari taw ah waxaana halaagsamay askartii kufaarta ee la socotay gaarigaas sidoo kale waxaa qaraxyadaas ku dhintay laba askar oo murtadiin ah oo qayb ka ahaa kolonyada kufaarta dhanka kale wilaayada gado waxay ciidamada mujaahidiinta xalay qarax la beegsadeen fariisin maleeshiyaad tiridada ay kaga sugan yihiin degmada balad xaawo qaraxaas waxaa ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah waxaa la baahiyey muuqaal soo bandhigaya khasaaraha ka dhashay duqeyn diyaaradaha dowladda xabashada etoobiya ay ka geysteen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe warbixin ku saabsan filimkaasi waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan
muuqaalkan oo ah mid kooban waxaa lagu soo bandhigayaa duqeyntii arxandarrada ahayd ee diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ay ka geysteen deegaanka xagarey ee hoostaga degmada tawfiiq masaajid cali guduud ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe waxaa fiidiyowga ka soo muuqanaya burbur xooggan oo diyaaradaha xabashida itoobiya ay u geysteen masaajidka deegaanka kaasoo dhulka ay dhigeen oo ay burburiyeen waxaa sidoo kale muuqaalka lagu arkayaa burburka dhowr guri oo ay dad rayida lahaayeen kuwaasoo gebi ahaantoodba diyaaraduhu ay dhulka la simeen dhaawacyada qaar ka mid a dadka rayidka ah ee waxyeelaha ay ka soo gaartay duqeynta diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ayaa ka soo muuqanaya fiidiyowga kuwaasoo dhakhaatiirtu ay la tacaalayaan xaaladooda caafimaad سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله يا حي يا
qaar ka mid a odayaasha deegaanka oo dhankooda filimka ka soo muuqanaya ayaa ka warbixinaya khasaaraha ka dhashay duqeynta iyo burburka soo gaaray masaajidka iyo guryaha dadka shacabka shiina xasan barre waa dhaawac sheekh salaad egoole waa dhaawac Aa, guryahana idinkaaba u jeeda maalka halaaba idinkaaba u jeeda beytii ilaahay oo lagu cibaadaysan jiray rabaanka usugu bambar beteel maalmo rib guryaha cilaa deganeed waa deganeed laakiin hadda inay ku jirtay iyo inay- inay qax ka aado yar jafka dadka joogaa qa iyo jaf ka jirto kalama aqaan waa say gurisha cawada haddii nabad dhacdo meel ay soo noqoto male dad muslimiina loo geystay dadka geystana waxaa waaye anugu ma naqaan laakiin waa un dadkaan yaan gaala ahayn oo diyaarad leh meesha waxaa lagu gaarsiiyey waa xagashay waa soona cali guduud waana xagashay waana qaybta galbeedka ka xigtay masaajidkina waa burburay saddex gurina waa burburtay diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ayaa horay duqeyn sidan oo kale ah uga geystay qaar ka mida wilaayaadka islaamiga waxayna burburiyeen goobo waxbarasho goobo ganacsi iyo guryo ay degganaayeen dad shacaba waxay arrintan muujinaysaa cadaawadda aan geedka loogu soo gaban ee dowladda xabashida itoobiya ay u qabto dadka muslimiinta ah gaar ahaan dadka soomaaliyeed
maamulka abiy axmed ayaa lagu eedeeyey in xasuuq daran uu ka geystay gobolka amxaara ee waqooyiga dalka itoobiya faafahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abushiiba ciidamada militariga dowladda silwiyadda itoobiya ayaa lagu eedeeyey inay dileen ugu yaraan lix iyo afartan qof horeyd ah kadib markii ay weerareen magaalada birkat oo ku taalla waqooyiga meeja gaar ahaan aaga gojam ee ismaamulka amhaara weerarkan oo dhacay isniintii aynu soo dhaafnay ayaa sidoo kale lasoo warinayaa in tirada dadka la dilay ay ka badan karto konton xubnood waxayna isugu jiraan caruur haween iyo dad waayeel ah sida lagu sheegay warbixin ay daabacday mid ka mid ah warbaahinta itoobiya wadaaddo kristan ah ayaa sheegay inay heleen magacyada qaar ka mid ah dadka rayidka ah ee la khaarijiyey sidoo kalena warbaahin lagu magacaabo anjor media oo ah warbaahin ka faalloota arrimaha dalka itoobiya ayaa sheegtay inay heshay magacyada lix iyo afartan qof oo la dilay balse ay sheegtay inaysan u shaacin sabab aan la ciimin darteed warar kale oo deegaanka amxaarada laga helayo ayaa sheegaya in weerarka ciidamada militariga nidaamka abiy axmed uu ahaa mid toos u beegsanayay dadka rayidka ah waxaana la sheegay in ciidamadu guryaha ay ugu dhaceen dadka ay dileen waddooyinkana ay madadkooda soo dhoobeen warbaahinta taabacsan mucaaradka waxay sheegtay in ciidamada dowladda xabashada itoobiya lagu eedeeyey inay u adeegsanayaan xasuuqa dad rayidka ah xeelad cabsigelin ah oo ay ku wiiqayaan taageerada jabhadda fano sanadkii hore ayaa la diiwaan geliyey dhacdooyintan la mid ah oo ka dhacay meraawi iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka amxaarada ee itoobiya mujaahidiinta alqaacida ayaa weerar khasaare culus lagu gaarsiiyey dowladda burkina faso ka fuliyey gudaha dalkaas shiib cabdulaahi ayaa inoo faahfaahinayaa ciidamada mujaahidiinta ayaa maalinkii jimcaha aynu soo dhaafnay weerar culus ku qaaday saldhig maliishaadka xukuumadda wagaduugu ay ku leeyihiin deegaanka jafaafa weerarkan oo ahaa mid aad u culus oo ay qaadeen ciidamo aad u xoogan ayaa cagta lagu mariyey saldhigga ay ku sugnaayeen boqolaal murtadiin ah bayaan ka soo baxaya mu'asasada azalaaqah oo ku hadasha afka jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaana lagu sheegtay mas-uuliyadda howlgalkaas waxaana allah fadligii lagu dilay weerarkaasi ilaa boqol murtad mujaahidiinta ayaa sidoo kale soo qaniimaystay ilaa saddex gaari oo kuwa ciidanka ah iyo sidoo kale saanada kale oo hub ah goobta ayaa waxaa sidoo kale lagu gubay ilaa lix gaari kuwaas oo laba ka mid a ay ahaayeen gaadiidka gaashaaman mu'asasada azalaaqah ayaa baahisay sawirada howlgalkaas waxaana ka soo muuqanaya gaadiidka iyo hubka ay mujaahidiintu soo qaniimaysteen weerarkan ayaana qayb ka noqonaya howlgallada silsilada ah oo allaha fadligii libaaxida towxiidka ay ka fulinayaan waddamada dhaca saaxilka iyo saxaraha qaaradda afrika kuwaasoo lagu beegsanayo cadowga ay ugu horeeyaan murtasaqada fagnar oo ah kuwii beddelay faransiiska iyo sidoo kale maliishaadka dowladaha dabadhilifyada ah ee dhaca gobolka kooxda riyadada soomaaliya ayaa sheegtay in sanadkan ay dowladda turkiga soo gebagabayn doonto baarinta shidaale ee shirkadda dalkaasi ay ka wadaan badda soomaaliya cabdiqani maxamed ayaa inoo faahfaahinaya shirka golaha wasiirada kooxda ridada soomaaliya ayaa looga hadlay in dhammaadka sanadkan labada kun shan iyo labaatanka ay dowladda turkiga soo afmeerayso baarista shidaalka ay ka wadaan badda soomaaliya taasoo ay ku doonayaan inay ku boobaan shidaalka dhex eegaga badda soomaaliya wasiirka batroolka kooxda ridada ayaa sheegay ayaa ka sheegay ayaa ka sheegay kulanka golaha ayaa ka sheegay kulanka golaha wasiirada ridada inay kooxda ridadaha ee garguurta dhaqaalo ku qaadatay in shirkado turkiya ay sahmiyaan goobaha shidaalka soomaaliya uu ku jiro ee badda soomaaliya dowladda turkiga ayaa qorsheynaysa in markii uu dhammaado sahminta ay ka wado shidaalka soomaaliya ay toos u gudageli doonto boobka shidaalka dhex eegaga badda soomaaliya horaantii sanadkan iyo sanadkii lasoo dhaafay dowladda turkiga iyo laba markab waxay usoo dirtay xeebaha soomaaliya kuwaasi oo waday sahminta ay ku sameynayaan meelaha loo badinayo inay ku jiraan shidaalka soomaaliya maraakiibta turkiga ayaa goobaha ay sahmiyeen waxaa ka mid ah xeebaha ku teedsan magaalada muqdisho halkaasi oo muddoha ay ku sugnaayeen kooxda ridada ee xasan garguurta ayaa turkiga u saxiixday inuu boobo shidaalka iyo khayraadka ku dhex jira badda soomaaliya bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gedo ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataa'iba walaalkan casiim carafaat ayaa inoo sii ambaqaadaya waxa uu maamulka islaamiga ee deegaanka ilbeete xalay goob fagaaraha ku daawasiiyey bulshada ku dhaqan deegaanka ilbeete oo ah deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gedo filimkii mucaasarkii sheekh bashiir sheekh yuusuf waxay dhowaan soo saartay muwaasada alkataabi garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo halkaas ay iskugu soo baxeen boqolaal ka mid ee bulshada ku dhaqan deegaankaas markii uu soo dhammaaday daawashada filimka ayaanu waxaanu waraysi gaar ah la yeelanay qaar ka mid a bulshada deegaanka ilbeete ee daawaday filimka mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf adaa ka mahadsan dadkii mujaahidiinta ahay haddii ari filinkan qiimaha leh dadkaas adan ka mahadsan insha allahu tacaala maasha allah filinkan fira firin may baahi jeed cajiib iyo xiiso badan ka kooban ahay waayo may waali may baahi muaskar liigshan hirne sida macnaha culummada sida macnaha ugaasida sida dhalinyarada sida afwaaninta runtii muaskar daawada jirnay laakiin kan oo kale weliyaanu aragna runtii astaamaha muuqdana bay batusaasiha adowga intiisu jabay markuu dhamaastir isfadahayo bulshada guud ahaan sinfo kasta eete ee dhalinyarada odayaalka nabadoomada ugaasida culummada dhammaan way ballanaaha runtii ikhwaanigee kameeleyshal horumarow filinka iidan daawada alxamdulilah ilahay baa ka mahadsan filinkaas filin lamada weliga horta ma aragna waana daawada iidan daawana dadka bulshada ku nool deegaanka ilbaana iidan ayoon ambaa meelahaas asiisaday mayda kuma dhaha sida culimada oo kale wakadalika sida abwaaniyiinta wakadalika sida ugaasiinta sida dhalinyarada oo kale mayba dardaaramay dhalinyarada oo ku nool deegaanka ilbaad mayba horta jihaadka waa maynagay toogtun fardacayn marka mayba lambahaya antiyoona jihaadka iyo haleelanoo rijalan waadofalan anti aan maraas jihaadka aan kahono gaalada waxaan kati unum unka duun ilinkaas aan ka dardaarmay hadii lahera magacaygu waa khaliif waxaan joogaa deegaanka albate oo hoosta degmada baardheer caawa waa daawaday oo si fiican ayaan u daawa filanka waxaan ku daawanay culimmadii odayaashii heer dhaqameedka ah oo nabadoon iyo ugaas iyo suldaan iskugu jira abwaaniinta dhalinyartii dhammaan oo diyaargalowey oo mucaskar ka soo baxay furanta jihaadkana usii diyaargaloobay oo u socdo ayaan daawaday mucaskarka aan daawaday waxaa magaciisa ahaa sheekh bashiir sheekh yuusuf ayuu ahaa magacaas markaa maqlay waxaa igu soo dhacay ninkaas nin inuu ahaa haliyey oo ilaahay subxaanahu watacaala cadowgiis lasoo xisaabtamay inuu yahay sida ii muuqatay handhahana waa ku arkay caawana waa yaqiinteedaan istaagay taariikhdiisana waxaa waayo caawa bulshada in si fiican ay u cajiibgelisay aniga aan ka mid ahay ayaan soo dhaweynayaa meesha bulshada filanka ku daabatay caawa takbiirtooda iyo tahniyadooda wax lasoo koobi karo ma ahan filimkan ayaa waxaa laga daawaday guud ahaan caalamka iyadoona ay kasoo muuqanayaan dadkii qudwada u ahaa bulshada muslimiinta sida culimada iyo abwaanada munaasabad lagu maamuusayay dufcada cusub oo ka qalin jebisay macadka sharciga ee beesha garra ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cabdiqaadir maxamed arbaani dufcadan oo ah tii lixaad kana kooban lixdan iyo shan arday oo ka soo qalinjabiyey macadka imaam shaafici ee beesha garre looguna magac daray asheekh shahiid abujaabir biidnilaah oo ka soo jeeda beesha ansaartaha ee garre ayaa waxa ay ka dhacday deegaanka farsool ee degmada toorotorow ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose munaasabadda waxaa ka soo qayb galay waaliga wilaayada islaamiga shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan suldaanka beesha garre waxgaradka ganacsato waalidiin iyo culimaa'udiin kuwaas oo munaasabadda kelmada ka jeediyey ogaaska guud ee beesha garre ogaas xaaji cabdulaahi xaaji axmed iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha ayaa dhankooda boogaadiyey juhdiga iyo dadaalka ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku bixiyeen soo saarista ardaydan ka qalin jabisay maxadka diintan qabiil baa ilaahay isku koryeele qabiil lagu habus u yahay malaha diiniba miska qiib kalaba horba saataal haddana waa taalaa beesha karra waas adoo filaa diintan inuun iskarab teegnahay diintan ilaahay kutubkan ilaahay oo wa kalimatullaahi hiya alculyaa kalimada ilaahay in kor naqataay maal iyo naf in la kabihiyaay maal iyo naf in la kabihiyaay hora u ballanqaan ina allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna diintan in hanti iyoona iyo hoob un kabihinaya ballanqaadna ballankuni un saa u qaadna iyaalka kan waay oo un u wiin hortiina soconaamay dad reerta adoo maray mana wahasiya dad hortiin socdaamayno dariirta adoo maray mana waxaase yeeshiin ilaahay diinis hal karab dhowgsoodo
doora suldaanlamada lamba wakhtigooyaa sadaadaheyaay maanana duubgubeed duqabda haaji la saari dow dhugaan ayaa doora mu'askar ay saakabahi duhur iyo hiraab waxaa dirdaaranaal heyaa samadoonada inay diyaargaroowiin oo dowra mucaskar u diro gaalada daanta ay ka jibiyiin da'yartaan tanoo dowra hadda saaka baxto dumarkuna dahabii furaal heeyin oo agtaa dahaarana dersan dersan u tolaal heeyin ununa doorikii nabadoonada haddii nahay jihaada in unu dardarkilinoo duunyikeel unu dhiibno naf iyo maal da'yartana furmaa unu keena ayaa diyaar u nahaa ilaahay daa'imka ay fadligiis durbaan ma aawisley in un hastungno gaalna derino un has ulfadhiisin derba adag harakada dhangan in unu naqano gaal hasaakadasno ayaa sa ballanqaadna wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum gabagabada munaasabadda waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo dhallinyarada qalinjabisay ku dhiirageliyey in ay la dagaalamaan jahliga cilmigii ay soo barteenna ay naftooda iyo dadkooda intaba ku anfacaan waxaa kale insha allah tacala aan la daarmi lahaa dhallinyarada maanta ilahi subxana taala fursad uu siiyey mogtahay inay ka faa'iidaystaan mixnadan waxbarashada ah ee loogu talagalay ee muddada dhowrka bilood ah ee wax soo barnaayeen ilahi subxana tacaala ha barakeeyo waxaad barateen kow waxaa laydinka rabaa horta naftiina inaad mugta anfacdaan qofka mugtay markuu wax barto waxa kow uu anfacaya maxay tahay waa naftiisa maaha jahliu ka baxayaa ilaahay subhana tacaala ayuu garanayaa rasuulkiisa uu garanayaa aakhiro ayuu aqoonsanayaa soo ma ya naftiina inaad anfacdaan laydinka rabaa uma dadkii waxaa inaad ka dhalateen ee ehelka ahaa ee waalidiinta ugu horeeyaan inaad anfacdaan inaad dacwada diinta ilahay ugu yeertaan oo da'a bartaan ma aha cayaar cayaar ficiilna waxa weyaan hadda waa ka soocantihiin waxaa uga soocantihiin maanta waxa weyaan waa ka dawantihiin soo maha muddaa meel ku xaraysneedeen diinaa laydin baraayo macalimiinaa laydin keenay cun cabbaa lagu lahaa waxbaa barinaysa waqtigaa lagu sameeyey fursaddaasaa hesheen dadka qaar aysan helin macadka imaam shaafici ee ay leedahay beesha ansaarta ee garre waxaa ka qalinjabiyey arday boqolaal ah kuwaas oo waxbarashadooda uga faa'iideeyey bulshada ay la nool yihiin ee deegaankooda iyo sidoo kale ku anfacay ummadda muslimiinta soomaaliyeed ee ay la nool yihiin mahadsanid rabbaani warkii duurnimo ee maatan dhegaystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu